magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku soo badanaya ka ganacsiga iyo isticmaalka qoryaha lagu karsado cunada kuwaasoo loo isticmaalo beddelka dhuxusha qoryaha oo laga soo iibgeeyo deegaanada nawaaxiga magaalada jowhar ayay noloshoodu ku tiirsan tahay qaar ka mid ah qoysaska ku nool magaaladaasi kuwaasoo ka maareeya nolol maalmeedkooda haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka ka ganacsada qoryaha iyo kuwa iibsada oo ka waramaya qoryaha iyo sida loo isticmaalo ganacsatada oo ku shaqaysta qoryaha qoryaha duurkaa laga keenaya mukbasi waa maalin saddex iyo konton saddex boqol laba boqol iyo sideetan laba boqol iyo toddobaatan bareeska lees oo uguma dambeyn saddex iyo konton qori iskulab waaye garis waaye tuugaar iskulab wax walbaa la keenaa qoryaha magii laga keeno oraxsan laga keeno qoryo golol ah waaye sidiina ugu timaadaanu ku gadanaa mayo mayo magaalay jijibinaa waa goobaysanaa toban kunaan gadanaa toban iyo afaraan gadanaa toban iyo labaan gadanaa jajabaa iyo hiraayo waa shidanaa magii wax badan oo leeyahay macnaa lacag aan gelina gaarigeyga magii saddex iyo konton ku gato afaraan ku gadanaa afar iyo konton aan ku gadanaa ganacsida oo sidaa aan macnaa meesha ku haystaa hadda oo bareeska ugu dambeeya saddex iyo konton waanoo jabayi maalin shan boqol lix boqol toddoba boqol lix iyo konton aa la kala iibsanaayo laas hadda waanoo jaban yihiin mogay oo iyo toddoba boqol xilliga macnaa xilliga roobeedka iyo meelahaas kan oon jabsanayn macnaa qaymihiisa magin goobeyna toban iyo afar toddoba xabo sideed xabo laba xaboo karfahaalo dadka gata qoryahan ka mid ahay qorigii waxaan ku gadanaa laba kun saddex kun shan qori aan gadanaa toban kun aan ku gadanaa shantaas qori bariiskeyga iyo wixii kaloo ii gaarto dhuxulaa disdhal dhuxusheygaan duuganaa aan subaxdii gaxbada ku karsanaa qaymihii oo qoryaa markii hore iyo hadda isku qayb ma aha markii hore afar kun shan kun aa la gadi jiro haddana qaaliyay noqdeen waxaas iiga faa'iidaysa badan yahay ciyoho raashinka ii karinaa haddii ku karsadana waa iska duuganaa bir subaxyadayaan haddana gaxbada ku karsanaabo